kastoo dee soomaaliya way ku adkaanaysaa inuu qof xaaskiisa uu dilo marka waxa weeyaan waa in wax badan la ogaado maxaa kalifay maxay ku timid maxaa sababa waa in wax badan la ogaado wey qofku inuu fal iska sameeyo wax dhici kara maaha marka sababta keentay waa in si hoose oo muxuu ahaye dhugle loo ogaado arrintaa loona baadho loona xaqiijiyo wax dhamaystiran oon mugdi ku jirinna cadaaladda la hor keeno wey laakiin in waa ila ahayd iyo waan u malaynaya ma sharci cadaaladdu sharcigu ma ogola marka baadhitaanku wuu soconaya wuuna dhamaystirmaya waktiyada foodina uusoo haya insha allahu marka uu dhamaystirmana shareecada islaamka iyo maxkamadaha dowlad goboleedka jubbaland baa muxuu ahaaye la horgeynaya iyagaana qaadi doona sida ugu haboon ee muxuu ahaaye shareecadu qabta iyo xeerka dowlad goboleedka maxkamadaha dowlad goboleedka jubbaland u yaala waxa weeyaan baadhitaanku markuu gabagaboobo waa maxkamad baa la keenaya maxkamadaana laga hor cadaynaya qaabka wax u dhacay iyo sida waxay yihiin iyo waxaan boolisku ogaaday maxkamadaa la hor keenaya laakiin mediaha hadda lalama sii wadaagi karo askarigii dhib dilka geystay waa xidhan yahay ciddii rabtana waa la tusayaa eerka gabadhu ka dhalatayna waxaan rajaynayaa cadaalad soomaaliya ta ugu sarraysa in inay heli doonaan baan ilaahay ka rajaynayaa alla waxaan rabaa inaan u caddeeyo miidiyaha ama soomaalida dhegaysanaysa codkayga cadaalad dhammaystiran baan samaynaynaa insha allahu tacaala